ay dadka ku hayaan iyo ayaga midda gaarka oo haysato markay isbarbar dhigeen waxay higsadeen inay dowladda iyo dadka soomaaliyeed oo xalaasha inay isu soo diidaan bayay ka doorbideen in caqabad ay ku ahaadaan bulshada oo dhibaato aan diinna waafaqsanayn daliil sheegaysana aysan jirin in dadka la dhibaateeyo iyo xaq hadday ku dagaalamayaan markay garan waayeen bay isa soo diideen kuwo kalena way daba taageen insha allah hadduu ilaah yidhaaho howlgallada iyo caqabadaha socdo oo dowladda federaalka iyo saaxiibayaalkanaga kaga imaanayo iyo kuwa annaga aan gacanta culayska aan ku hayno markay ogaadeen bay isa soo diideen